maanta waxaa naga soo gaaray dalkan anigu aan wakiilka ka ahay ee etoobiya wafdi ballaaran oo hogaaminayay wasiirka maaliyadda mudane axmed shide lana socday wasiir dowlaha arrimaha dibadda mudane ridwaan xuseen iyo xubno kala safare wafdigaas oo fulinayay awaamiirta iyo talada iyo tilmaanta ra-isul wasaare doctor abiy taas oo ahayd in ay maanta keeneen magaalada muqdisho dawadan shan iyo toban shan iyo toban tan oo dawooyinka nooc isku jir ah oo ay kamid tahay xitaa dawadii dambe ee hadda yacni xagga mataqaantaa vaccine vaccineka mataqaantaa ingiriiska hadda covidka marka dawooyinkan dhammaan waxay ahayn dawooyin loogu talagalay kahortaga iyo daweynta cudurka covid nineteen cudurkaas oo mataqaantaa cudur aada u saameeya adduunka gaar ahaan africa iyo geeska africa soomaaliya iyo ethoobiana mataqaantaa farakal faraka lagu qahayo marka soomaaliya dad walaalaan ahnay shacabka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed mataqaantaa dowladd aan saaxiibna ahnay oo aan walaalna ahnay oo si dhow aan wada shaqeynay tahay marka ruuxa walaalka ah marka uu kaa liito oo liito mataqaanta waxay tahay in wax alla waxaad ku dhaantaa la garab istaagtay marka shan iyo tobankaa shan iyo tobankaa tan ee dawo dawo ah ee loogu talagalay ee kahortaga iyo daweynta cudurka covidka ayaa keeneen dowladda soomaaliyeedna